bismillahi raxmaan raxiim walaal si aad og tahay shalay waxaan iclaamiyey muse horeedana ba sugan walaal madaxa dowlad goboleed galmudug in tala deg dega la isugu yimaado la tashado aayaha galmudug laga tashado ama aad qaran loo sameeyo galmudug marka si looga tashado iyo dowlad goboleedkeeda yaan meesha u yimid dadkii odayaal dhaqmeedka ahaa oo arrintooda loo diiday iyo saxiixada xildhibaanadoodi waxoodii dhamaa qayb kamid waa ila socotay xildhibaanadeedii hiradeedii markaadi wafti waxaan hogaaminayay ilaa xawaaley soddon iyo shan fudlood baan hogaaminayay oo golayaasha dawladda iyo odayaal dhaqmeed iyo dadkii caaqilinta galmudug ka mida maxay marka intaa oo wafdi ah ama dad kala duwan ah oo gaalkacyo isugu tageen way qaban doonaan
dowlad goboleed baan dhisanaynaa hadii a layihahda aan leenahay oo isku tashi ah hadii a layihahda galmudug baan dhisanaynaa
galmudug waad dhisteen wayna dhisan tahay mid kale miyaad ka barbardhigaysaan maya waxba kamaana dhisan midaan la magaca dhisay shalay waa sheegnay waxay ahayd waxay ku timid ciday ka qarsoon tahay lama arko dad marka ashkaas oo gaar ah oo aana doonay hadda danahooda inaan gala laakiin maslaxadooda un bay u arkeen laakiin waxa la wada dhisay wax laleeyahay midna ma jiraan galmudug annaga naga timin oo aan dhisanay magaca galmudug annagaa la baxnay annagaa dhisanay haddana anagaa galmudug dhisayna waana joognaa hadii a la yidhaha waan dhisaynaa xal aan intaa ahayn ma weysan sheekh ibraahim oo ah inaad galmudug kale aada dhistaan si aan ahayn wax ma u wajihi weysan cabashadiina xal uma jeedinin meesha waxaa yimid laba salatariya saddex xildhibaan baa yimid iyaguna inay dad gaara soo saartaan baa dawladda wakiil uga ahayd oo meesha u yimaadeen yaa lagala hadlaa marka dawladda inteeda kalena waxa loo yaqaano ayagay waxay uga dhigatay galmudug inay dana gaaraya shaaf gaara ayagana dantii loo diray keliya unbay awoodda saareen dan galmudug
galmudug dhibaato uma laabato waxay soo martay isjiijiid iyo duruuf adag waadna ka wareysaa maanta waxay joogtaa meeshii ugu habooneed oo laga qaban karay marka waxaa ku tashateen idinka inaad dumisaan oo meesha maanta la jooga inta hore looga sii socon lahaa dib loogu laabto
adeer miyaadan dambi ka cabsanayn meesha u fiicnayd xaggee galmudug ka joogtaa aswow xaalatin bay maraysaa meesha ugu lidatay galmudug maraysaa ma galmudug baa xoog iyo marookti kusoo dhisantay annaga galmudug oo xoog iyo marooqsi ku timid uma jeedna waxaan u jeednaa galmudug oo isjiid iyo wadahadal iyo duruuf dheer kadib hadda meel gacan laga qaban kara taaganaan u jeednaa adar waxaa la yidhahdaa saaxiibulbeyti adrowmaafihi baa la yidhahdaa guriga ninka ku jira asagaa laga weydiiya galmudug anaa wasiir ah soo saxiixay saddexdii saxiixee galmudug sila soomaaliya ku sicdaanahay saddexdii saxiix cadaadamusi dhisay ragga saxaanahay golihii gabo kabiradi welisayay maalin ka hor raggii saxiixay baana saxiixii baan ahaa anaa marka u xaq badaneed waxay la su-aashay galmudug oo istiraada galmudug xaalad marxadaheeda yimid ay soo martay midda maanta ka warada midaan maanta ay ku jirto kalena weli abid ma soo marinin midaan maanta ay ku jirtahay ee aada leedahay weli sooma aysan marin ma noo sharaxi kartaa dul istaag maxaa weye waxaa weeye ashkaas gaara oo khibrad aqoon ad aqooneed iyo wax kale lagu soo xulaan dala shaksi iyo inay hebel soo saaraan lagu soo xulay xildhibaan odaygii galabta casarkiibaa odayaashii xilligan loo laxareeyey sidii qaar loo faraa garaacahayo oo loo lahaa la yeeli maayo ayaguna yeeli mayno lahayeen yaa galabta casarkii qaar kamid inta laga wareejiyey xilkii waxaa la yidhi adiga waxaad gasha lama arke hebel baa saxiixaya waxyaalahaas marka wax hore loo soo maray maaha marka hadii hadiiba hadiiba dhuusamareeb oo aan ognahay in laysku yimaad dhibaatadii laga soo maray ay sheekadaa ka dhacday oo aan kuu raaco gaalkacyo wax ka bedela miyaad ka samaynaysaan ha qof walba qof la caburinayaan jirin ra-iisul qowlka ka banaan qof walba waa imaanayaa waxaa isku tashi baa la yidhahdaa qof walba oo shaksiga isku tashi iyo inuu maaragtay danihiisa imaado waxaa la yihahdaa marista kale calaa zaadi kayrihi daala juucu baa la yihahdaa ninkii tala saarta si aad nin kale gacanta ku hayo baahidiisaa dheeraata marka waxaan rabnaa isku isku tashi ay leeyihiin qof walba inuu yimaado deegaanka yimaado qofka u makeli lahaa bees galmudug hadda haldeeg bay leedaha laga duuli karo sideetan iyo sagaal xildhibaan bay iska leedahay madaxweyne iyo ku-xigeen iyo golo fulin bay leedahay galmudug sheekh ibraahim waxaad mas-uuliyiinta ugu sarreysa ka mid ahayd ee ahlu sunna maamulkii ahaa waxaad muddo aad qayb ka ahayd dadkii dabka galmudug ka shidaya dhuusamareeb waad ka wareegato cadaada u wareegatay mudda halkaas haddana waxaad lehed galmudug midaan ka dhisaynaa oo ayadaa jirta hadda haddana gaalkacyaa aaday xaalad aan noocaas ahayn oo galmudug u haysaan ma jirta miya
adeer c t gaas mid ka fiican baan leeh galmudug ninkay samaysay ahlusuna waljamaca gudoomiyadeeda saddex ogolaan ahaa dawladda federaalka waxaan ku wareejiyey toddoba boqol oo askariban waxaan ku wareejiyey dhusmareeb saxiidan ra-iisul wasaarihii la galay heshiis oo agreementia in dawladdu dalka ay madax ka tahay waxaan wareejiyey wixii aan hayay dowlad gobolka markii lisaygaan soo dhaweeyey waa seexay ahlu sunnigii arrintaas diidanaana haddeer ay aqbareen oo iyaguna saxiixeen oo loogu daray xubnahoodii dhibaatana kama qabo in loogu daro oo ay qaataan wixii xuquuq ay leeyihiin waa soo dhaweeyey galmudug markaan dhisayna wasaaradii aan qabtay wasaaradda waxbarashada ahayd konton iskuul ka badanna waa ka dayactiray sideed iskuul oo kiiba boqol boqol iyo ana waa dhis milan duhoobyo ka soo bilow laakiin wixii waxaasoo dhan oo wanaag waad qabatay hadda waa waa duminaysa sooma adeer sagaashan iyo saddex qof baan deeq waxbarasho banaanka u dira galmudug marka t v baan ku leeyahay aan la hilmaami karin haddana waxaan ban leeyahay xildoon ma yihi bilo kale lama dhihi laakiin shaksi aan rabno oo aan leenahay oo odayaasha iyo cuqaash halkaasa lagu tartamaya beesha caalamka oo imaanaysa saxaafaddaa timaado anibadi wax loo diidi karaa ma jiro qoryo lama wato qof qof diri karaa ma jiro waya marka waa kusoo waa kuusoo gabagabaynayaa galmudug sanado badanay jirtaa oo marna la dhisayaa marna ay shaqaynayaan oo isjijiidayaan intaasna wuxuu khilaafka ka dhammaan laayahay dhuusamaraab cadaado iyo gaalkacyo magaalooyinka galmudugna keliya saddexdaa maahan maslaxaday u baahan yihiin dadkan qaar shabaabaa dhibaateeyey qaar burcadaa heesta qaar nolol kaleo adayga ku jiraan ma waxaad rabti inaad mustaqbalkii dhallinyarada uun isjijiid ku dhammaysaan
adeer waxaa la yidhahdaa ruqa ninkii lahaa saynta hayaa makacdaa la yidhahdaa galmudug haddii la rabo in la hagaa- in la hagaajiyo dawladda madaxda ugu sarraysa si dhab aho daacada ha ka noqdeen daas aag intaasay galmudug u baahan taha keliya daacadnimaha ugu shaqeeyeen hana hogaankana ugu qabteen intaasaa ku filan oo le- da- dawladdan waktiga gelisay waxay gelisay qarash maalin iyo habeen waxaad ogeed oo muddo dheer qaadatay ra-iisul wasaarihii madaxweyne dhuusamareeb joogan intaas waxay ahayd in la helo galmudug oo mida laakiin rag badan oo adi aad ku jirtay ka socon lahaa sidii la sheegayo
ra-iisul wasaaruhu iyo madaxweynuhu ma raba hadda inaan far gaara nin shaksiya ku mudo haysan laakiin waxaan rabaa inaan u sheego ra-iisul wasaaruhu ma waxaa la yidhahdaa waxaad ku sameeyey qofka maa bacdu muxuu ka tago laxal warraaba ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka tegey laba sana tegay saddex xildhibaan buu kaga tegey ee, deegaanka eh, ge- galgudud dhaxliga dhusumareebe weydii mujtamaca waxay waxay sameeyeen iyo ee, dhowr iyo toban haddii la yidhaahdo ee, guddi farsamo lagu sheege weydii dadka siday maanta ka yihiin